bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dirhantiin ma dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada qodobada aan caawa barnaamijka bandhigga waraysyadeen kugu haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kormeeray goobta ay berri ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada waqooyi taas oo bilaabanaysa maalinta berri ah waxaan idinkaga haynaa waraysyada xiriira arrimahaasi sidoo kaleto qodobada barnaamijka aan idinkugu hayna waxaa ka mid a ra-iisul golaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay shir aan caadi lahayn iyagoon isbedello ku sameeyey hay-adaha socdaalka ee jiseedaha iyo sidoo kaleeto hay-adda batroolka qaranka waxaan idinkaga haynaa warayse la xiriira arrimahaasi sidoo kaleto qodobada aan barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah gudiyada gurmadka magaalada guraceel ayaa waxaa la gaarsiiyey adeegyo gurmad ah oo loogu talagalay in wax loo qabto dadka ku barakacay dagaaladii ka dhacay guraceel warbixinno iyo waraysiyo ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee caawa barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigay jago shaqo oo ka bannaan wasaaradda caafimaadka haddaba jagadaasu maxay tahay waxaynu idinkaga haynaa waraysi sidoo kaleto barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha oo ololaha wacyigelinta soolarka ku shaqeeya cadceedda ka samaysay waddooyinka magaalada muqdisho qodobada kale ee barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo kormeeray waxyaha warbaahinta qaranka ee raadyaha tiifiga iyo sidoo kaleeto wargeyska dalka kormeerka agaasimaha oo ayaa waxaa uu daarnaay sidii dargelin loogu samayn lahaa shaqada wasaaradda warfaafinta ee u haysa dowladda soomaaliya ciidamada ammaankana waxa ay jowhar ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka iyana waraysi ayaynu idinkaga haynaa culummada ahlu sunna ee degmada gurceel ayaa kulan maanta ay isugu yimaadeen waxa ay ku taageereen dowlad goboleedka gobolka dowlad goboleedka galmudug iyagoona ka hadlay saamayntii dhowaan ay ku yeelatay dagaaladii ka dhacay magaaladaas qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan intuu socdo barnaamijkeenna mar kale kulanti wacan oo wanaagsan idi lahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada magaalada gurceel ee gobolka galgaduud dhowaan dagaaladii ka dhacay waxa ay saameyn ku yeesheen goobaha waxbarashada magaaladaasi iyadoona dagaalkaasi ay goobaha waxbarashada khasaare xoogan u geysteen hoosudhacna uu ku yimid haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii ay wax uga qaban lahayd goobihii saameynta uu ku yeeshay dagaalkaasi
waayahay sidii ay musiibada uga dhacday magaaladan koley wasiirada iyo madaxweynihii iyo cid kasta oo danaynaysa dowladnimada iyo horumarka galmudug magaaladan waa usoo gurmatay hay-ado kala duwan iyo weliba aqoon-yahan iyo dhalinyaro iyo hooyooyin iyo gurbad dabcan badan oo magaaladan dhinac kasta looga gargaarayay dowladnimadana lagu gacan siinaya ayaa magaaladan runtii ka dhacay marka haddana anig weli waxaan joogaa magaalada gurceel
waa tahay dadaalada uu ka wado maamulka galmudug maxaad nooga sheegi kartaa
galmudug waad garanaysaa meel ay musiibo ay ka dhacday musiibo oo gacnaha anaga aan ku keensanay ayaa meesha ka dhacday oo dagaal baa meesha ka dhacay dagaal laga fursan waayey oo runtii wax kasta la isku dayay baa ka dhacay ugu dambeynna dee galmudug mas-uuliyad weyn baa waxay ka saaran tahay dowladnimada iyo in la daadejiyo dowladnimada federaalka kasoo bilaabatay ilaa dowlad goboleed ilaa degmo in soomaaliya la gaarsiiyo hanaan ay dadku isxukumayaan oon qora afkiisa aan wax lagu raadinaynin oo dowladnimada lagu xoojinayo marka taas ayaa dabcan dabcan ay ahayd muhiimadu
waa tahay dhowaan waxaad soo saarteen golaha wasiirada fadhi ay yeesheen in magaaladan loo aqoonsaday degmo buuxdo kadibna baarlamaanka la mari doono horena waxaa jirta in digreetooyin hore loogu magacaabay magaaladaas degmo bal arrintaas faahfaahin dheeraada ma naga sii kartaa
waaya waa mahadsan tahay niyahow dabcan aniga waxaan horay uga mid ahay khubradii ka shaqaynaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee weliba arrimaha dowladaha hoose la taliyaha ka ahay dabcan waxaan rabaa inaan dadkaas dabcan dad badanaa dikratooyinka ku marin habaabaya soomaaliya markii ay ka jirtay dowlad dhexe oo keligeed macnaha wixii kasoo baxaa oo keliya uun halkaas ay ka shaqaynayaan oo adeega bulshada oo dhan caasimada loo aadi jiray oo haddii ay jaamacad tahay halkaas loo aadi jiray oo haddii ay basaboort tahay halkaas loo aadi jiray oo wax kasta halkaas loo doonan jiray soomaaliya maanta waa ka bedelan tahay oo digreeto wax kuma socdaan waxa keliya ay ku soconayaan markii federaal la qaatay kii wixii ka dambeeyey waxaa lagu heshiiyey hanaan la yidhaahdo wadajir framework wadajir micnaha frameworkna waxaa loogu talagalay in local governancyga ama dowladaha hoose sidii loo samayn lahay oo magaalooyinka loogu samayn lahay council ama ama golo deegaan loogu samayn lahay golihii deegaankana sidaasoo ku samaysmaya sidaas oo kalena waxaa ku cad waxa la yidhaahda district development framework oo ah in degmo cusub haddii ay samaysmayso sida sharciga ah ee ay ku samaysmayso taasoo ah in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedku ay proposal ay soo samayso proposalkaas ay soo samaysana ay soo hor dhigto golaha wasiirada kadibna ay ansixiyaan baarlamaanka kadib loo gudbiyo baarlamaanku ay endorsement u sameeyaan oo ay ansixiyaan sharciyeeyaan markay sharciyeeyaan kadibna madaxweynaha dowlad goboleedku uu dikreeto kusoo saaro ansaxa sidaas ayaa degmadaas waxaa looga fulinayaa mashruuca la yidhaahdo u n joint program ee dowladaha hoose loogu talagalay si ay usoo ay mudnaanta degmadaas usoo usoo geliso mashaariicdii horumarin ah ee degmadaas loogu talagala sida kaabayaasha haddii laami loo samaynayo haddii loo samaynayo isbitaal haddii iskuol loo samaynayo haddii saldhig bolis loo samaynaayo waxa degmadaas loo samaynayo o dhan waxay kasoo baxayaan xubnaheeda golaha deegaanka wixii ay u codeeyaan ayay ayay ku salaysnaan doontaa oo ayagu ay mudnaanta soo gashadaan sidaas ayaana degmooyinka cusub micnaha ku dhismayaan
waa taa arrinta la xiriirto guriceel in la dhammaystiro shuruucda ka dhiman ee degmanimada baarlamaanka goormeel qorshaysan in la marsiiyo
wasaaradii arrintan ku howl laheyd wasaaradda arrimaha gudaha ayay u taallaa inay sidii ay wasiirada usoo hordhigeen inay haddana ay istaabka ku xiga ee looga baahan yahay inay gurceel usii gudbiyaan baarlamaanka baarlamaanka sharafta leh ee galmudugna waxaan rajaynaynaa inay gurceel u helin doonaan waxay kamid tahay magaalooyinka ugu ballaaran magaalooyinka ugu dadka badan magaalooyinka ugu ardada badan toddoba iyo toban kun iyo wax la jira sideed toban kun wax ku dhow oo arday ayaa iskuullada galmudug aada sidaas darteed magaaladan inay hiil uga baahan tahay baarlamaanku ayna u sharciyeeyaan horena u socoto madaxweynuhuna degreeta kusoo saaro ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dadka reer reer gurcelna ay masiirkoodu uu noqdo wax si sharciya kusoo baxay oo dikreetooyin madaxweyneyaal xilli kumeel gaar ah layska magacaabay oo magaalooyin yaryar oo badano ay kula lifaaqan yihiin inaysan waxba waqti isaga lumina waddada saxda ah ee soomaaliya ay ku heshiisay oo puntland waad aragtaan hadda waa ka jirtaa degmooyin badan oo xukuumaddii milatariga ee madaxweyne maxamed siyaad bare ka dambeysay sidaas ayayna degmooyin ay ku yihiin oo ay ansax ay ugu yihiin oo xuquuqda puntland dhexdeeda ah ay si toosa uga helaan
dhanka waxbarashada markaan eegno maadaama wasiirka waxbarashada aad tahay dagaaladii ka dhacay guraceel siday u saameeyeen dugsiyada waxbarashada ee magaaladaas
wallahi saamayn waad fahmaysaa laga soo bilaabo ko bisha ilaa iyo hadda maanta unbaa iskuullada la aaday marka bil dhan oo aan iskuul la aadin oo aan waxba la baranin oo ilmihii iyo dadkii barakaceen oo hal qof uusan joogina meeshaas ka dhacday sidaas oo kalena dagaalkii saamayn uu ku yeeshay oo iskuul magaalada ku yaala saddex hoobiyaa ku dhacay dabcan oo dhufays laga dhigtay jaamacad ayaduna caynul xayada oo la yidhaahdo magaalada ku taalay ayadana sidaas oo kale dhufaysa laga dhigtay aada aburbur usoo gaaray yaal badanaa ku dhacay marka dee burburku waa badan yahay aada u saameeyey marka saameyn waa ku yeesha dagaalka
sanadihii dambe imtixaanaadka dugsiyada dalka gurceel kaalimaha hore ayay kasoo gelaysay dib u dhac ma laga yaabaa inuu ku imaado ardada maadaama dagaalla hadda ay sababeen imtixaanaadkooda
n waa dhici kartaa dabcan maadaama de iskuuladii kale ay shaqaynayeen bil dhan kuwaanuna aysan shaqaynaynin waa arrin taagan waaye wasaaradduna waxay isku dayeysaa haddii laha yidhaahdo in waktiga ay maqnaayeen lasoo kabo oo saacadaha kale lagu dhex daro haddii ilaha yidhaahdo oo waktigaas macnaha lasoo gudo haddii ilaha yidhaahdo oo magdhow fiican macnaha laga helo waktigaas oo bisho ah
maadaama wa madaxweynuhu galmudug uu sheegay in wasaaradaha wasaarad walba ay wax ka qaban doonto meelaha uu saameeyey dagaalkaasi wasaaradda waxbarashada muxuu yahay qorsheeda ku aadan ka waxbarashada goobaha uu saameeyey dagaalka
wasaaradda waxbarashada awalba si oo dardar leh ayay ku waday kordhinta ardada isqoraysa iyo weliba hagaajinta iyo kobcinta sidii loo hagaajin lahaa kaabayaasha waxbarashada sida iskuullada libraryga waxyaabaha micnaha lamid oo dhan inaan xoojino wasaaraddu marka waxay dib u qorsheyn doontaa hadda waxbarashadii emergencyga ahayd oo aan targetka saarayno meelaha dadka barakacayaasha ah awalba kaamam waaweyn ayaa ku yaalay kaamamkaasna waxaan siinaynaa mudnaanta koowaad laba kaam oo waaweyn oo midka ugu yar dhowr kun oo qof ay ku jiraan oo la yidhaahdo kaam ujuuraan iyo kaam kaloo gaashaan micnaha la yidhaha magaalada ku yaala wasaaradduna horena waa uga howlgeli jirtay haddana waxay isku dayeysaa inay macalimiin badanna ay ay meeshaas u dirto xagga iskuulkana si fiican wax looga hagaajiyo waxaan kaloo wadnaa in ilmo ku dhow adiga boqol camal aan ka bixino incentiveka ama waxa oo bishii qarashadahoo laga qaado haddii ilaha yidhaahdo markaan taas ka tagno adiga waxaa ka mid ahayd guddiga gurmadka gurceel halkee marayaan howlaha gurmadka ee magaalada loo sameynaya dadka ku barakacay
hawshaas meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynayaa wixii faahfaahinteeda oo dheeraada in wasiirka bani aadamnimada lagala xiriiro laakiin hawshaas meel fiican ay noo maraysaa guddigu wax wax badan uu qabtay adeegii iyo hawshii loogu talagalay iyo dadkii soo celintoodii iyo u diyaarintoodii in la ribood gareeyo oo daily ribood laga bixiyo waxa la qabtay iyo waxa loo baahan yahay marka dadkaas haddana waxaa la qorsheynayaa in cash oo bali teleefanadooda loogu shubayo si loo siiyo si ay kabasho usoo helaan ilan dad oo bali nolosha maalinlaha ah ku tiirsanay ahaayeen qof ama miis u furan yahay ama sanduuqda u furneed oo noloshaas ku tiirsanaay bil dhan aan wax qabsanin runtii waa arrin aada u hanuun badan waxaana rajaynaynaa ilaa inta ay kasoo kabanayaan in ilaa muddo lix bilood ama shan bilood ah in kabitaankaas micnaha lagu wado si ay mar kale ay lugahooda ugu istaagaan haddii ilaahayah
ugu dambeyn magaalada waxaa ku qabateen kulamo lagu taageerayo maamulka galmudug bal kulamadaasi maxay salka ku hayeen
kulamadaas maamulka galmudug magaalada gurcaal muddo ayay waxay ku taamaysay in la qiimeeyo degmadnimadeeda la qiimeeyo xuquuqda ka maqan la qiimeeyo inay magaalo u qalanta magaalooyinka ugu mudnaanta badan inay degmahasha ah marka waxa galmudug lagu taageerayay oo kulankaas la qabtay waxay ahayd in wasaaraddii arrimaha guduhu ay soo broboska garaysay wasiiradiina aan siiyaan wasiiradiina taageero weyna halkaas looga sameeyey oo lagu muujinayo in wasiirada sida ay noola tacadufeen sida ay noo siiyeen garab oo kala har lahayn ay uga codeeyeen degmadnimada gurcaal sidaas oo kalena waxaan rajaynaynaa markii ay golaha wasiir baarlamaanku ansixiyaan in ayagana aan sidaas oo kale inta gurcaal ku casuumo magaalada la keeno martiqaad iyo weliba la ikraami doono sharaf micnaa si sharaf leh aan ugu soo dhaweyn doono magaalada haddii ilaha yidhaahdo
weli waa tahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada isla wararka gurceel ayaanu ku guda jirnaayo wasaaradda caafimaadka xukuumad wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galamudugna waxaa isbitaalada magaalada gurceel gaarsiisay adeegyo waxbarasho iyo adeegyo caafimaad oo gurmad loogu sameynaya isbitaaladii saameynta uu ku yeeshay dagaaladii ka dhacay gurceel haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi waxaa goordhoweed iga waramay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galamudug master cabdiweli isagoona faahfaahin ka bixinaya isbitaalada ay gaarsiiyeen adeegyadaas
walaal aada iyo aad baad umahadsan tahay waa idinkaga mahad celinayaa waraysigiinaan waad ogtihiin waxaa ka dhacay meesha la yidhaahdo degmada gurceel xoogaa musiibo ah dadkii baa ka qaxay oo banaanka u qaxay waxaan ka mid ahaa ama wasaaradda caafimaadku ka mid ahayd wasaaradihii ama wasiiradii loo magacaaday gargaarka iyo taakuleynta dadka ku barakacay degmada gurceel waxyaalo badan oo howlo badan oo gargaar ayaan guddiga meesha gaadsiiyey wasaaradda caafimaadku markay meeshii tagtay dhammaan shaqaalaheeda baa meesha tagay isbitaalada laba isbitaal oo ku taalay degmada oo kii degm isbitaalkii guud oo degmadana waxaa soo gaaray xoogaa khasaara damage ah isbitaal kaleetana waa ku gubtay marka waxaan isla markiiba markaan meesha tagnay dib u dhisnay oo dayactir ku sameynay isbitaalkii guud ee degmada gurceel kadibna waxaan gaarsiinay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxay gurceel gaarsiisay saddex diyaaradood oo daawo ah oo ay ugu deeqeen midda ugu badan hay-adda unicef iyo hay-adda m s f iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya ka howlgala dowlad goboleedka galmudug deeqahaasi daawooyinka oo daawo aada iyo aada u badan oo ilaa sanad gaaraysa waxaan ugu talagalnay in dhammaan isbitaalada adeega caafimaad bixiya daawadaas la siiyo si dib lagu howlgeliyo iyo tiimam aan ugu talagalnay inay ka shaqeeyaan clinical camps oo meelaha dad ku barakaceen oo tuulooyinka iyo waxa meelada aggeeda ay ka shaqeeyaan aan kiina dhisnay marka dhammaan adeegay u baahnaayeen adeegii caafimaad ee u baahnayd degmada caawa way haysataa daawo ku filan lixdood way haystaan isbitaaladii dib baan u howlgelinay kooxihii adeega degdegaay oo banaanka ahaa xeryaha qaxootiga iyo ka shaqayn lahaana waa howlgelinay marka halkaas wax noo marayaan walaal si guud sidee wax u gaareen xarumaha caafimaadka magaalada guriceel oo dagaaladu sidee saameyn ugu yeesheen
walaalle waa mahadsan tahay isbitaalka sterlin isbitaalka guud ee dowladda ee degmada gurceel ah waxaa ku dhacay madfac baa ku dhacay waxaana wax soo gaareen qolkii x-rayda taalay x-raydi waa naga hadlawday oo dhaawac baa gaaro ma shaqeynayso qolka xafiiska iyo labadaas qolna wax dhaawac oogaa yaroo burbur ah baa gaaray aana aada u badnayn isla markiina waa la dayac tiray waana shaqeynayaan hadda wixii way shaqeynayaan isbitaalada qolkii waa lagu shaqeynayaa isbitaal kale oo isbitaal bareeford loo leeyahay oo dad dhakhaatiira ay leeyihiin oo kulmiye la yidhaahdo kulmiye hospital la yidhaahdo isbitaalkaas gebi ahaantiisa isaguna waa burburay nabad ku dhaxday baddaa qabsaday koob iyo labaatan qol buu ka koobnaa dhammaantiis koob iyo labaatankii qol iyo qalabkii dhex yaalay iyo daawadiisiiba dhammaan wixii qalaboo dhex yaalay daawada dhex yaalla waa burbureen isbitaalka isaga ahaa waan booqanay waxaan kusoo sameynay qiimeyn waxaa sidoo kale goobta booqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug baa isna goobta booqday waxaan u tacsiyeynay maamulkii maaragtay degmada maamulkii maamulaya isbitaalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna wuxuu u ballan qaaday dowlad goboleedka galmudug inay garab taagan yihiin wixii ku dhacayna uga tacsiyeynayaan isbitaalkiina dowlad goboleedka ayaa mas-uuliyaddeeda qaatay inay dib u dhis a ugu sameeyaan aana ka taakuleyno daawada iyo qalabkii ka gurteen aan gara maaragtay aan wixii aan kala qaban karna aan kala qabanno marka halkaas waa la waxmaraya xarumaha kale waa caadi way shaqeynayaan shaqaalihi caafimaadka ka qaxay sida shacabka u qaxeen oo kale haddana isla markiiba dib baan ugu soo celinaya way shaqeynayaan oo hawshoodii caadiga ahayd bay haddana dib u fulmayaan
markaan ka tagno gurceel sidoo kaleeto wasaaraddu waxay booqasho ku sameeyeen isbitaalada gaalkacyo adeegyada aad u booqateen halkaas iyo horumarada aad ka sameynaysiin maxay yihiin
waa mahadsantaa walaale isbitaal gaalkacyo wuxuu ka mid yahay isbitaalada ay dowlad goboleedka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ay gacanta ku hayso sida dhamaysta ay gacanta ku hayso waxaa jiray dhaawacyo badan oo la geeyey oo lagu daaweynayay wasiiru dowlaha wasaaradda axmed mure faafaale ayaa asna booqday wuxuu soo indhe indheynayo u kuuragelayay isbitaalka xaaladiisa iyo daawooyinka iyo waxyaalihii loogu talagalay inay u dhamaystiran yihiin wuxuu kaloo asna indhe indheynayay soo indhe indheynayay bukaanka meesha la geeyey in adeeg maaragtay hufan oo ku filan heleen oo adeeg loo adeegay iyo shaqo kaloo iyadana caafimaad oo wasaaradda ay leedahay oo ka waday degmada gaalkacyo marka halkaas waxaa ka soo baxday in dadkaas sifiican isbitaalka isbitaal ballaaran waaye aada iyo aadna u shaqeeya bukaankaasna kulle waxay sheegeen in si fiicana loogu adeegay oo lacag la-aana weliba wax qarashna uusan ku bixin adeeg hufanna loo qabtay marka intaas asina ujeedkiisu ahaa
ugu dambeyn mudane wasiir adeegyada horumarineed ee wasaaradda waxbar caafimaadka aan dheh ee ka wada gobolka si guud halkee marayaan
walaal waa mahadsan tahay wasaaraddu intii xukunka hadda dowladda cusub ee dowladweyne galmudugta cusub uu madaxa ka yahay mudane axmed cabdi qorqoor waxaan isla markiiba bilownay dib u dhiska iyo tayeynta dib u dhiska wasaaraddii caafimaadka ee dhismihii ama ha noqoto ama ha noqoto shaqaalihii ka shaqeynaya ama ha noqoto systemkii waxaan sidoo kale markiiba bilaabnay tayeynta tayeynta tayeynta iyo kor uqaadidda adeega caafimaadka ee dhammaan ka socda deegaanka galmudug degmooyinkiisa kala duwan waxaan soo kordhinay mashaariic cusub intii haddaan meesha joognay oo ilaa sideed iyo toban m c h ama hooyada dhallaanka xarunta hooyada dhallaanka baan kusoo kordhinay dowlad goboleedka degmooyinkiisa kala duwan waxaan dayactir ku sameynay isbitaallo kala duwan oo ku yaalay deegaanka ku yaala waxaan tababar iyo hormutaatayeyn loo sameeyey ilaa kun iyo laba boqol oo shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya xarumaha kala duwan ee galmudug ku yaala marka wasaaraddu shaqo tiro badan waxaan supplies ama medical supplies ama qalab agabkii caafimaadka mar walba si joogtaa u gaarsiina isbitaallada waaweyn ama xarumaha aanan haysanin wax sabooda ama taakuleyn aan haydaha ka helin marka meeshii la rabay maanaan gaarin oo boqolkiiba boqol laakiin waxaana xaqiiqatan aaminsannahay in halkii sano iyo barkii lasoo dhaafay shaqo wanaagsan oo aada u qurux badan ay wasaaradda u qabatay shacbweynaha reer galmudug
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay markaana waddanka zambiya soomaalida ku nool ayaa waxa ay tabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan dowladdaasi haddaba si aan wax badan uga ogaano dhibaatooyinka xadgudubyada loo geystay dadkaasi waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka zambiya maxamuud isagoona faahfaahin ka bixinaya bal dhibaatooyinka la kulmeen
sidaa maqasheenba maalintii jimcaha ahayd markii salaada subax waxaan leeyahay salaada jimcaha laga soo baxay ayaa waxaa ka dhacday magaalada labaad ee caasimadda waddankan dad soomaali ah oo muxuu ahayta iyagu dadkii waddanka hantida ku haystay ah iyo dadkii soomaaliyeed oo ka shaqaysanayay in hal mar inta baabuur booliisa iyo muxuu ahayteen laanta socdaalku ay yimaadeen ay baabuur ku gureen kadibna ay isugu geeyeen meel isbartiima oo kubadda lagu ciyaaro arrintaasi markay dhacday waan ogaanay dowladda waa la xiriirnay isla markiina waxay ka jawaabeen in dadkii intoodii badnayd ay sii daayaan guddoomiye dadkaasi aada sheegtay in markaasi dhibaatada loo geystay dowladdu faahfaahin ma ka bixisay siyaabaha loo dhibaataynayo ama sababta keentay in dadkaasi ay dhibaatadaasi la kulmaan ee soomaaliyeed ay ku dhaqanaa gudaha dalka zambia
walaal aad baa u mahadsan tahay dowladda zambia markaan la xiriirnay waxaa jiray maalmahan muxuu ahayte ay shaqooyin ay waday dowlad cusub baan waddankan ka dhalatay marka keligaya maanaan ahayn runtii oo soomaalida keliya wax ku socday ma ahayn laakiin annaga waxaana kiciyey oo muxuu ahaytaan runtii aada uga caroonnay in maalintaa dad soomaaliya oo keliya la qabto magaaladana dad badan oo ajnabiga ku nool si haybsooc ah in soomaalida inta loo saaray meesha isbartiinka la geeyey laakiin iyaga markaan waraysanay oo muxuu ahayta qolada madaxda ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo socdaalka iyo markaan waraysanay waxay noo sheegeen hawshani inay tahay hawl ay maalmahan wadeen oo ay rabeen inay ku hubiyaan dadka ajnabiga ah ee waddanka jooga maadaama ay dowladda cusub tahay
waayahay marka dadkaasi marka laga soo tago inay isbeddelku saameyn ku yeeshay dalka zambiya ka dhacay iyaga wax dhibaato ah oo loo geystay miyaa jira haddaad xiriir la samayseen dadkaasi oo meesha barxadda lasugu keenay
wallaahi walaalow waad garan kartaa dad boqolaal ah oo salaadii markay ka soo baxeen nin baabuurkiisii wata baabuurkii laga kaxaystay aan meelna ku ogeyn gaarigii laga yaabo inay lacaga ugu jireen qof dukaankiisii usoo kallahay subaxii oo dukaankii oo furan laga kaxaystay dad waddankan u dhashay oo haysta muxuu dhalashada waddankan oo aysan ahaynba in muxuu ahayta runtii la taabto oo dadka wadaniga ka mid ah oo inta xeradiisii ama meeshuu ka shaqaynayay oo muxuu ahayta shaqada uu ka haystay laga kaxaystay waad garan ka dhaadhigta ka imaan karta way jiraan dad la ii sheegay booliisku inay jir dileen laakiin waxyaalahaasoo dhan waxaan rabnaa baaritaan baan ku jirnaa markii aan baaritaanka dhammaynana hay-adaha ay qusayso iyo dowladda qaybaha ay ka qusayso waa u sheegaynaa insha allah
laga soo tago in baaritaano aada wadaan tillaabooyin markaasi dadka jirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay aada ugu gurmateen ma qaadeen gudoomiya
aada iyo aada walaale waxaa ugu muhiimsanayd dadka la qabtay korbay waxay u dhaafayeen shan boqol isla maalintii la qabtayba waxaan samaynay in dad ka badan afar boqol in lasoo daayo oo ay muxuu ahayta guryahoodii iyo shaqooyinkoodiiba ay ku laabtaan dad meesha waxaa ku haray adigu sideetameeye ah sida la ii sheegay markii hore konton baa la ii sheegay ilaa afartan laakiin hadda xaqiiqada saxda ayaan soo ogaanay dad siddeetan ilaa boqol meelaha u dhexaysa ku
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada markaana waxaan kusoo gabagabeynaynaa heesta barnaamijka oo caawa oo inoo dooqayo farsamayaqaankeenna barnaamijka guud ahaan barnaamijka bandhiga waraysada intaas ayaan kusoo gabagabeynayna waxaan idinkaga tegaynaa heestaas barnaamijka
dhulku wuxuu na leeyahay kuwii dhiigayga jaqe dhididkan lahayo dheecaankii muudsaday geeshkii dhaarsanaaye lagu dhaadanayo dhaxal waxay u yeesheen dhamax kulul in lagu shido